ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada maanta oo khamiisa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiidda ghaza oo galay maalinkii boqolilixdanaad oo xidhiir ah qaar ka mid a ilaalada madaxweynaha turkiga oo dhimashiyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay waddankaas maamulka alu sacuud oo ku kacay gefka dhana nebi moxamed sala allahu calayhi wasalem ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan oo loo diiday in lagu soo booqdo xabsiga uu ku xidhan yahay iyo xalqada saddexaad ee taxanaha jenaraaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalem qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka oo noqonaya dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqoliyolixdanaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey waxaa inala socodsiinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee marinka ghaza ayaa waxa uu soconayaa maalinkii boqol iyo lixdanaad oo xidhiir ah waxaana ay ciidamada yuhuudda halkaasi ka geysanayaan duqeymo cashawaayiya uu gallaaftay nolosha boqolaal ruux oo falastiiniyiin ah halka dhanka kale ay ciidamada yuhuudda la kulmayaan dagaallo xoogan oo lagu jebiyey kuwaasoo uga imaanaya dhanka kooxaha wax iska caabinta reer falastiin balse marka hore aynu ku bilowno duqeymihii iyo majaasirtii ugu dambeeyey ee ciidamada yuhuuddu ka geysteen ghaza kuwaasoo haleelay guryaha iyo gooba ay ku sugnaayeen barakacayaasha reer falastiin iyadoo ay ka dhasheen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa ay wasaaradda caafimaadka ee jiidda ghaza sheegaysaa in ciidamada yuhuudda iyo afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay geysteen in ka badan toban majaasir oo wuxuushnimo badan waxaana ku shiiday in ka badan siddeetan iyo siddeed ruux oo falastiiniyiin ah halkii ay dhaawacmeen boqol soddon iyo shan kale habeennimadii xalay ciidamada yuhuuddu waxay duqeyn cadootooyo aan loo meeldayin ka geysteen deegaanka xamed ee duleedka magaalada khanyonis waxaana ku shiiday duqeyntaasi in ka badan toddobiyo toban ruux oo falastiiniyiin ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kale magaalada deerilbalax ee bartamaha jiida ghaza waxa ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn ay ku shiideen koo iyo toban ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kale oo badan waxayna duqeyntaani si gaara kaga dhacday isbitaalka weyn ee shuhadaaw laksa ee deerilbalax sidoo kale guri ay deganaayeen qoys shacaba oo ku yaala isla deerilbalax ay ciidamada yuhuuddu la dhaceen duqeyn xagga cirka ah waxaana halkaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac halka uu sidoo kale burbur xoogan soo gaaray guriga ay duqeyntu ka dhacday gaari ku socdaalayay waddada miiraaji magaalada khanyonis ee koonfurta jiida ghaza kaasoo ay saarnaayeen dad shacab ah waxaay ciidamada yuhuuddu la eegteen duqeyn diyaaradeed waxaana ku shiiday qaar badan oo ka mid a dadkii saarnaa gaariga halkii ay jiraan dhaawacyo kale sida laga soo xiganaya qaar ka mid a goobjoogayaasha ku sugnaa halkii ay ka dhacday duqeyntani dhanka magaalada rafax ee koonfurta ghaza waxaana laga soo sheegayaa duqeyn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen baqaar ay hay-adda unurwa ku lehed halkaasi waxaana ay wararku sheegayaan in baqaarkan ay ku keedsanaayeen gargaar bani aadilnimo oo loogu talagalay reer ghaza duqeyntani ka dhacday baqaarka ay lahaayeen hay-adda unurwa waxaa ku shiiday shan ruux halkii ay dhaawacmeen kuwo kale oo aan tiradooda la xaqiijin afhayeen u hadlay wakaaladda unurwa waxa uu sheegayaa in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada yuhuudda ay bartilmaameysadeen markaska ay ku lahaayeen magaalada rafax ee koonfurta jiida ghaza iyadoo sidoo kale ay duqeyn ka geysteen ciidamada yuhuudda xaafadda jiniiniyah ee bartamaha magaalada rafax waxaana halkaa ku shiiday shan ruux halkii ay dhaawacmeen qaar kale oo badan oo ka mid ah dadkii deganaa xaafadda la beegsaday sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duuqeen la dhaceen barkacyaal sugaya gargaar bani-aadamnimo oo ku sugnaa isbitaalka alkuweyti ee magaalada rafax waxaana halkaa ku shiiday lix ka mid ah barakacyaashii halkii ay dhaawacmeen ku dhowaad siddeetan saddex kale dhanka kale hogaamiyaha ciidamada commandost ee yuhuudda ayaa qiray in ciidamadooda ay magaalada khanyunis ay kula kulmeen dagaallo aysan weligooda la kulmin tan iyo markii ay soo galeen magaalada ghaza qirashadan ayaana timid ka gadaal markii ay dagaallo culus ka dhaceen magaalada khanyunis cawmar kawhiin waa hogaamiyaha commandosta yuhuudda ayaa mar uu la hadlayay wargeeska haartis waxa uu sheegay in deegaanka xamed ay ku sugnaayeen muddo dhan laba toddobaad iyo laba maalmood ayna halkaasi ku wajahayeen dagaallo aada u daran oo aysan horey ula kulmin waxa uu intaa ku daray in kooxaha muqaawamadu ay leeyihiin awood aysan ka hortegi karin dagaalyahanada kala duwan ee yuhuudda waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay magaalooyinka khanyunis iyo xaafadda azaytuun ee jiidagaza ka dhacayay dagaallo xoogan oo lala beegsaday ciidamada yuhuudda ugu dambeyntii camiliyad kaliya duulimo ayaa ka dhacday magaalada barakeysan ee alqudus waxaana camiliyadda lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda booliiska yuhuudda ayaana xaqiijiyay in ninka geystay weerarkani uu adeegsaday torrey sidoo kale waxay ka dhawaajiyeen in ninka geystay howlgalkan uu kasoo galay dhanka koonfureed ee kontaroolka magaalada isagoo wata baaskiil waxaana uu ku dhaqaaqay howlgalkii uu usoo galay inuu fuliyo kaasoo ah naafeynta cadowga muslimiinta ee yuhuudda warbaahinta ciidamada yuhuudda ayaa sheegtay in ruuxa fuliyey weerarkan tuureynta ee lagu qaaday kontaroolka uu ahaa wiil falastiiniya oo lagu magacaabo moxamed muraad abu xaamid oo kasoo jeeda deegaanka qatar
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري waa hagaag markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxmed sheekh cali dhegeystayaal aan gudagalno qodobadii ugu waaweynaa ee wararka caalamka maanta aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah askar ka tirsan ilaalada madaxweynaha turkiga oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka turkiga wararka ka imaanaya dalka turkiga ayaa ku waramaya in madaxweynaha turkiga uu safar ku tagay mandiqo dhacda bariga turkiga halkaasoo ay degan yihiin dad kurdi ah madaxweynaha xukuumadda turkiga ayaa shaaca ka qaaday geerida mid ka mid ah ilaalada khaaska ah ee madaxweyne rajab tayib erdogan iyo dhaawaca saddex kale oo laba ka mid ah ay yihiin ilaalada madaxtooyada turkiga kadib shil ay la kulmeen waxay sheegeen in shilkan uu dhacay intii uu ku guda jiray erdogan booqashadii uu ku tagay gobolka sharnaaq ee dhaca koonfurta bari ee dalka turkiga kooxdii shilka martigelisay oo ah qolada ka shaqeysa ilaalinta gaadiidka madaxweynaha turkiga intii uu ku guda jiray booqashadiisa waxay sheegeen in qaabka ay xu dhaceen ay tahay mid aan toos ahayn oo shil gaari ah ayna gadaal kasoo sheegi doonaan wixii faahfaahin dheeri ah oo kasoo baxa shilkan geeska kale sacuudiga ayaa lagu soo bandhigay sanab ama rabit loo bixiyey moxamed dhulka xijaas ee barakaysan haddana lagu magacaabo sacuudiga ayaa lagu soo bandhigay sanab casri ah oo loo bixiyey magaca moxamed bandhigan oo lagu qabtay caasimada sacuudiga riyaad ayaa loo bixiyey dhigfast muuqaal daqiiqado kooban soconaya oo lagu nashriyey baraha internetka oo laga duubay munaasabada loo qabtay sanabka ninka loo ekeysiyey ayaa maalmihii ugu dambeysay noqotay mid aada loo hadalhayo fadeexada ka dhacday goobtii bandhiga ayaa kasii dhigtay mowduuca mid hadalhayntiisa sii badato robitkan la sheegay inuu ku shaqaynayo aragti ficil intelijensi ah ayaa soo muuqanaya isagoo si qaldan gadaal uga taabanaya saxafiyad ka mid ahayd kuwii barnaamijka daadihinayey raywa qaasim oo ka mid ahayd wariyaasha daadihinayay barnaamijka ayaa arrintan la yaab ku noqotay shirkadda samaysay sanabkan oo lagu magacaabo q s s waxay dhankooda xuseen in robotkani iskiisa go-aanada uu qaadanaya oo uu madax bannaan yahay shirkadda waxay sidoo kale dadka ku boorisay inaan aada looga agdhowaan robitka xiliyada munaasabadaha boqortooyada sacuudiga oo maamusho xuduntii muslimiinta ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay noqotay meel lagu faafiyo dhaqan xumooyinkii suubanaha kumanaan sano ka hor ka tirtiray dhulka barakaysan xaflado isxiga oo dhammaantooda kasoo horjeeda dhaqanka suuban ee muslimiinta ayaa lagu qabtay sacuudiga saacadihii ugu dambeeyey dabayaaqada sanadkiina dhaafay waxaa riyaad lagu qabtay tartanka mahrajaanada eeyaha halka sanadkii kasii horeeyey lagu qabtay munaasabada shayaadiinta helowen ugu dambeyntii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan oo loo diiday in lagu soo booqdo xabsigii uu ku xirnaa cimraan qaan oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan ayaa laga mamnuucay in xabsiga lagu soo booqdo iyo in xabsiga gudihiisa shir kula yeeshaan siyaasiyiin kale ra-iisul wasaare cimraan qaan oo ku xihan xabsi si weyn loo ilaaliyo oo ku yaala magaalo yar oo kaabiga ku haysa magaalada caasimada ah islaamabad mas-uuliyiinta xabsiga ayaa sheegay in xabsiga aan lagu soo booqan karin muddo toddobaadyo ah cimraan qaan kusimaha guddoomiyaha xisbiga b t i johor cali ayaa si kulal u cambaariyey mamnuucidda booqashada cimraan qaan oo ku tilmaamay mid sharci daro ah waxuuna ku baaqay in si deg deg ah meesha looga saaro go-aanka mamnuucidda booqashadaha markii aynu saaka nimid xabsiga si aan kulan ula yeelano cimraan qaan si waafaqsan awaamirta maxkamadda sare ayaana loo hor istaagay inaan aragno waxaana lanoo sheegay inay jiraan xayiraado la saaray shirarka ceenkan oo kale ah muddo toddobaadyo ah ayuu yidhi kusimaha guddoomiyaha xisbiga b t i johor cali cimraan qaan oo xabsiga loo taxaabay kol hore ayaa go-doon ku noqday xabsiga isagoona laga hor istaagay waxyaabo badan oo qorshaysanaa intaan jeelka loo taxaabin dhegaystayaal wararka caalamka maanta waa inaga intaa
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa saxaabadu waa jiil fariid ah oo aan iyagoo kale marnaba aanay dhici karin in dunida lagu arko dad meelo qaar ka shaabaha mooyee waxay ahaayeen halyeeyo garab istaagay suubanaha sala allahu calayhi wasalam markii uu geeriyoodana xambaaray ammaanada ah in xaqa la gaarsiiyo dunida ayagoo sida kitaab u xanuuniye iyo sayf u gargaartaa tobannaan ka mid ah saxaabadaas waxay ahaayeen hogaamiyaal ciidan iyo maamul intii uu rasuulku sala allahu calayhi wasalama noolaa ayuuna mas-uuliyaad ku aaminay taasoo muujinaysa mansiladda sarraysa iyo makaanada muuqata ee ay kaga soocmeen asaagooda saxaabiga halyeyga ah ee aannu maanta idiin wadno siiradiisa waa saxaabigii ugu horreeyey ee loogu yeero amiirulmu'miniin rasuulka sala allahu calayhi wasalama oo tilmaamaya saxaabigan ayaa yidhi waxaa naga dhashay faariska carbeed midka ugu wanaagsan haddaba waa kuma saxaabigaas xalqada saddexaad ee taxanaha janaraaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa halkan ka sii anba qaadaya walaalkeen muxsin xasan
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي لأتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي لأتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي والحديث عن الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم العلية حديث عظيم الشأن عظيم الأهمية لما جعل سبحانه وتعالى للصحابة الكرام من منزلة رفيعة وخيرية عظيمة ومكانة علية شرفهم الله سبحانه وتعالى بها ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى مثنية على الصحابة ذاكرة فضلهم وعظيم مكانتهم ورضا رب العالمين عنهم ورضاهم عنه وسابقتهم وخيريتهم إلى غير ذلك من أوصافهم العظيمة وخصالهم المباركة
والنور بأننا لن نواجههم بعزم من حديد
وعبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن ذودان بن خزيمة الأزدي هو يدي سنوى أميمة بنت عبد المطلب أو أهدد رسولك صلى الله عليه وسلم وحكمدها عبد الله بن جحش دتكي أوجه الريي إصارة عقرن يد إسلامك shahaadateen kana wuxuu ku dhawaaqay ka hor inta aanu rasuulku degin gurigii daarul arqam binul arqam oo ahayd xarunta dacwada rasuulka sala allahu calayhi wasalama ee magaalada maka isaga iyo walaalkiis cabdi binu jaxsh waxay ka mid ahaayeen raggii ugu horreeyey ee saxaabada ahaa ee u hijrooday dhulka xabashida hijradii koowaad iyo labaadba laakiin wuxuu cabdulaahi ku soo noqday maka markii uu soo gaaray warkii ahaa inay reer maka qaateen diinta islaamka markii uu arkay in warkaasi aanu xaqiiqo ahayn reer makana ay sii laba jibaarteen dhibaataynta saxaabada wuxuu cabdulaahi binu jaxsh mar kale u hijrooday dhulka xabashida waxaana horay u raacay walaalkiisa cubaydullaahi bini jaxsh oo ay la socotay xaaskiisa ummu xabiiba bintu abi sufyaan radia allaahu canha laakiin cubaydullah markii uu tegey dhulka xabashida wuxuu qaatay diinta kirishtanka halkaas ayuuna ku dhintay isagoo gaal ah mar kale ayuuna cabdulaahi binu jaxsh ku soo noqday magaalada makka haweenaydii uu cubaydullaahi ka gaaloobayna waxaa markii dambe guursaday rasuulka sala allahu calayhi wasalem markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama saxaabada u fasaxay inay u hijroodaan magaalada almadiina wuxuu cabdulaahi binu jaxsh ahaa qofkii saddexaad ee ka hijrooday makka waxaana uu horay u sii kaxeeyey xaaskiisa iyo walaalkiisa cabdi binu jaxsh oo ahaa nin gabyaa ah islamarkaana indhool ah markii ay soo gaareen magaalada almadiina waxay cabdulaahi iyo walaalkiis ku degeen saxaabiga mubashir bin cabdilmundir oo degganaa mandiqada quba lafta uu ka soo jeeda cabdulaahi binu jaxsh ayaana dhammaantood rag iyo dumarba qaatay diinta islaamka kana soo hijrooday makka abuu sufyaan ayaana markii dambe guryahooda iibiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaa markii uu walaaleenayey ansaar iyo muhaajiriin wuxuu cabdulaahi binu jaxsh la walaaleeyey saxaabiga lagu magacaabo caasim binu thaabit oo loo yaqaano qays بغض الحياة وحب الله أخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمنا iyadoo toban iyo toddoba bilood laga jooga hijradii rasuulka sala allahu calayhi wasalama uu ku yimid magaalada almadiina ayuu rasuulka diyaariyey sariyo uu hogaaminayo cabdulaahi binu jaxsh taasoo kutubta siyarka iyo makhaasida ugu yeeraan sariyadii nakhla sariyadan oo ka ambabaxday magaalada almadiina bishii rajab sanadkii labaad ee hijriyada ayaa ka koobneed labiiyo toban nin oo muhaajiriin ah waxaana rasuulka sala allahu calayhi wasalama uu cabdulaahi binu jaxsh u dhiibay warqad isagoo ku amray inuu furo warqaddan laba maalin marka uu socdo kadibna uu ku dhaqaaqo awaamirta ku qoran risaalooyinka noocan ah ayaana mustalaxaadka mucaasirka ee militariga waxay ku tilmaamaan fariimaha qarsoon saxaabada muhaajiriinta ah ee ku jiray sariyada nakhla ee uu hogaaminayey cabdulaahi binu jaxsh waxaa ka mid ahaa abuu xudayfa binu cutba binu rabiica cukaasha binu mixsin al asdi cutba binu khaswaan binu jaabir sacad bin abi waqaas caamir binu rabiica waaqid bin cabdilaahi atamiimi khaalid binu lbukayr alleyfi سهيل الفهري يركلا
سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي laba maalin markii uu socday cabdulaahi binu jaxsh wuxuu kala furay risaaladii uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam u soo dhiibay waxaana ku qornaa haddii aad fiiriso warqaddan dhaqaaq ilaa aad ka saldhigato nakhla oo u dhexaysa maka iyo daa'if dhegadhegee quraysh warkoodana noo soo ogow markii uu qoraalkaas arkay wuxuu cabdulaahi binu jaxsh yidhi samcan wa taaca kadibna wuxuu raggiisi u sheegay amarka rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo inuu horay ugu soo wargeliyey inuu khiyaargeliyo ragga la socdo cidna aanu qasbin dhammaan raggii muhaajiriinta ahaa ayaa raacay amiirkooda cabdulaah mana jirin cid dib u noqotay منهاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا markii ay maraayeen deegaan lagu magacaabo buxayraan ayaa sacad bin abi waqaas iyo cutba binu khaswaan waxaa ka lumay owrkii ay gaadiidka ka dhiganayeen waxayna u dibdhaceen raadintiisa cabdulaahi binu jaxsh iyo raggii kale ee la socday ayaa sii watay safarkooda markii ay degeen nakhla ayaa waxaa waddada soo maray kolonyo ganacsi oo quraysh leedahay waxaana raggii waday ka mid ahaa camar binulxadrami cuhmaan bin cabdilaah walaalkiisa nawfal bin cabdilaah iyo alxakam binu kaysaan cabdulaahi binu jaxsh iyo raggiisii waxay ka tashadeen wixii ay ka yeeli lahaayeen kolonyadan maadaama ay is arkeen iyagoo ka labalabeeyey inay dagaalamaan xilligaasi oo lagu jiray bilaha xurmada leh haddii kalena kolonyada ay warkooda gaarsiin doonto magaalada maka ugu dambayntii waxay isku raaceen inay dilaan wixii ay awoodaan hantida kolonyada waddana kaxaystaan sidaasi ayayna sameeyeen oo waaqid bin cabdilaahi ayaa dilay camr binulxadrami halka cuhmaan bin cabdilaah iyo alxakam binu kaysaan lasoo qafaashay waxaana si dirqi ah ku badbaaday nawfal bin cabdilaah saxaabada ayaa soo kaxeeyey oortii ganacsiga iyo labadii nin ee maxaabiista ahaa waxa ayna soo gaareen magaalada almadiina intii waddada lagu soo jiray ayuuna cabdulaahi binu jaxsh wuxuu go'aansaday inuu khumus ka mid ah hantida ay siiyaan rasuulka waana ka hor inta aan la waajib yeerin khumuska hantida soo hartan ee iyagu si siman u qaybsadaan rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaa u sheegay sariyadan in isagu aanu amrin inay dagaalamaan mowqifka ay qaadatay sariyada ayaana waxaa isku dayayey in si khaldan oo dacaayad ah oga faa'iidaystaan quraysh iyo yuhuudda allahna wuxuu markii dambe soo dejiyey qur-aan loogu jawaabaya gaalada
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
sariyadii nakhla ee cabdilaahi mujaxsh uu hogaaminayay iyadana waxaan ognahay in ay iska galeen shahrulxaraamkii iyo shahrulxalaalkii oo maalin ka mida ashhurulxurum ay dagaal galeen arrintaana markaa nimankii qureysheed ay fursad ka dhigteen ishaaco ay ku bixiyaan muslimiinta iyo rasuulkana ay ku dacaayadeeyaan qur-aanka arrintaa caalijay bal u fiirsa qur-aanku siduu daaweeyey qaala tacaala yasaluunaka can ishahri alxaraami qitaalin fiih qul qitaalun fiihi kabiir wasadun can sabiili illahi wakufrun bihi walmasjid alxaraami waikkhraaju ahlihi minhu akbaru cinda allah walfitnatu akbaru min alqatl qur-aanku wuxuu sugay bil xaraam oo la dagaalamaa inay tahay arrin weyn oo culus oo khalad ah laakiin waxa ka weyn asad can sabiili illah iyo kufriga iyo ikhraaj ahlbeytkii oo dadkii xaramka alle ku noolaa laga saaro iyo fidnada ayaa waxaasoo dhan ka weyn marka nimankii qureysheed xumaantii ay ku jireen oo gaalnimadii ah iyo sadda can sabiililah iyo dadka muuminiinta oo la mastaafuriyo ayaa layidhi ayaa ka weyn arrintan idinka abuunbuuninaysiin halkaa markaa cibro ayaa inaganugu jirta macshar almujaahidiin oo ah akhtaada sida ay tahay inaan u caalijno oo khaladkiina inaan la qarsanin si markaa diintii aanay u fool xumaanin ummaddiina aynaan diinta uga fidnaynin oonay saddecan sabiila ugu ekaanin khaladaadka aan gallo macshar almujaahidiin aan garowsanno waxa ay leedahayna aan marinno dhanka kalena khaladna inaan camalka lagu dumin oon xajmigiisa laga badinin maca daaliganu khalad dhici karana in mar walba la garowsanaado
وزفرة الصدر الحزين تشتاق يا ذا الشوق أن ترتاد درب السابقين أن يكتب اسمك qaar ka mid ah kutubta siirada waxay wariyaan in cabdulaahi binu jaxsh markii ay aayaadkan soo degeen kadib uu tiriyey gabay uu islaamka kaga difaacaya dicaayaadka quraysh wuxuuna yidhi تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي رماحنا لنخلة لما أوقد الحرب واقد دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القبض عاند
اصدق ستؤتاها ولو بفراش نومك بعد حين حتى الحنين بأجره إياك أن quraysh ayaa labada nin ee laga qafaashay waxay soo bandhigeen inay madax furasho ka bixiyaan laakiin nebiga ayaa diiday maadaama dhulka u dhow makah ay ku maqnaayeen saxaabada kale ah sacad iyo cutba aadna looga baqaayey inay qurayshi disho laakiin markii ay raggani soo galeen magaalada almadiina wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalama madax furasho ka qaatay labadii nin ee quraysh laga hayey alxakam binu kaysaan ayaana islaamay halka cuhmaan bin cabdilaahi uu aaday makka isagoo gaal ah ayuuna halkaasi ku dhintay sarriyada uu hoggaamiyey cabdulaahi binu jaxsh waxay la gaar ahayd dhowr arrimood waxay sarriyada soo hoyisay khaniimadii ugu horraysay ee muslimiintu gacanta ku dhigaan waxay kaloo dishay gaalkii ugu horreeyey oo quraysh ka mid ah iyadoo sidoo kale soo qafaashay maxaabiistii ugu horraysay ee laga soo qabta mushrikiinta inkastoo sariyadan aanu rasuulka sala allahu calayhi wasalama u dirin inay dagaalanto ujeedkuna ahaa keliya inay xoogo sirdoon keento haddana xamaasada cabdulaahi binu jaxsh ayaa horseeday inay gacanta ola tagaan kolonyadii qureesh ee ay waddada kula kulmeen rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaa ku kalsoonaa dhabar adeega cabdulaah sidaasi darteed ayuu amiir oga dhigay sariyo dadkeedu yaryihiin una socoto deegaan aad oga fog madiina ahna bartamaha dhulka cadowga oo ah inta u dhexaysa maka iyo daa'if wuxuu rasuulku yidhi markii uu cabdulaahi binu jaxsh u magacaabayey hoggaaminta sariyada waxaan amiir idinkaga dhigi doonaa nin aanan ahayn kan idinkugu khayrka badan laakiin waa kan idinkugu dulqaadka badan marka ay yimaadaan haraad iyo gaajo markaas buu cabdulaahi binu jaxsh amiir oga dhigay أول من دعي بأمير المؤمنين الصحابي الذي نسوق عنه الحديث الآن وثيق الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من أصحاب الأوليات في الإسلام فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأن أمه أميمة بنت عبد المطلب كانت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأن أخته زينب بنت جحش كانت زوجة النبي الكريم وإحدى أمهات المؤمنين وهو أول من عقد له لواء في الإسلام toban iyo toddobadii bishii ramadaan sanadkii labaad ee hijiriyada wuxuu cabdulaahi binu jaxsh ka mid ahaa saxaabadii ka qayb galay khaswadii barakaysneed ee beder halkaasna wuxuu cabdulaahi ka dhigay wacdaro adag oo ay taariikhdu diiwaangelisay wuxuu gacanta ku soo dhigay alweliid binulweliid oo xilligaasi ka mid ahaa gaaladii qureesheed markii dambena waxaa mudax furasho ka keenay khaalid binulweliid iyo hishaam binulweliid oo walaalo la ahaa markii ay furteen oo ay la aadeen makka ayuuna alweliid binulweliid ka soo baxsaday isagoo islaamay soona aaday magaalada madiina cabdulaahi binu jaxsh wuxuu ka mid ahaa raggii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama kala tashaday waxa uu ka yeeli lahaa maxaabiistii laga soo qabtay dagaalka beder isaga iyo abuubakar ayaana isku ra'yi noqday oo waxay ku taliyeen in madax furasho laga qaato ka hor inta aan loo dhaqaaqin duulaankii uxud waxaa cabdulaahi binu jaxsh iyo sacad bin abi waqaas uu mid waliba tilmaamay waxa uu ka rajaynaya dagaalka cabdulaahi ayaana allah weydiistay inuu shahaado siiyo weliba la suurad bedelo si ay markhaati ugu noqoto qiyaamaha wuxuuna yidhi allow waxaan ku weydiistay inaad iga hor keento gaal ay gaalnimadiisu daran tahay aadna u xanaaqsan kadibna uu idilo hubkaygana iga furto kadibna itamhiiliyo markaan kula kulmana aad i tidhaahdo cabdulaahiyow maxaa sidan laguu yeelay aniguna aan kuugu jawaabo allow waxaa sidan la ii yeelay dartaa isagoo dagaalamay gaalo badanna kala gaabiyey ayaa waxaa cabdulaahi binu jaxsh ka jabay seeftii uu watay rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaana seef kale ku wareejiyey taas oo uu ku sii ambaqaaday dagaalka ugu dambayntii waxaa cabdulaahi binu jaxshi dilay nin lagu magacaabo abulxakam binulakhnas binu surayq isaga iyo abtigii xamse bin cabdilmutalib ayaana isku goob lagu aasay
بشراك حور العين وتزف إليك بحين يا أيها الشاهد
sidaas ayuuna istishhaadka cabdulaahi binu jaxsh oga mid noqday bulukeetiyaasha lagu taagay shubka islaamka iyo muslimiinta kudayasho wanaagsan ayaana nafurkiisa iyo dhabar adeegiisa waxay ugu sugan tahay hoggaamiye kaste oo ka mid ah muslimiinta maanta nool iyo kuwa imaan doona intaba الشاهين آه آه آه آه آه
الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل
أيضا ينبغي أن يعلم أن الحديث عن مكانة الصحابة وعدالتهم ومنزلتهم العلية يعد جزءا من الحديث عن الدين نفسه لأنهم هم حملة هذا الدين ونقلته للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم ولهذا كفى بالمرء نبلا وفضلا أن يعرف قدر الصحابة ومكانتهم وأن يكون سليم الصدر تجاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأن يكون أيضا نظيف اللسان لا يذكر الصحابة إلا بالخير بالثناء وذكر المناقب والفضائل والدعاء والاستغفار فيكون من أهل هذه الآية الكريمة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي